keliya maanta soomaaliya waxay ku jirtaa xaalad adag oo u baahan in loo naxo loo naxariisto loo turo la fiiriyo waddankan meesha uu ka yimid iyo meeshuu maanta taagan yahay waxaa garan karaya ciddii joogtay soddonkii sano ee dhibaatadu ay dhacaysay waxay garan kartaa xaaladda la soo maray iyo xaaladda waddanku meesha ay marayso laakiin waxaan odhan karaa ma garan karo qof socoto ku yimid taas daraaddeed ba waxay kulligeen ina wada furan tahay oo weliba aqalkiinan sanadka iyo odayaasha soomaaliyeed ee waxgaradku maanta ay waajib ku tahay in loo turo waddankan oo la fiiriyo xaaladiisa oo laga odayeeyo oo la isu tanaasulo oo waxaa laga shaqaynayaa ay noqoto waddankan iyo meesha uu maraya xaaladda sidii hore loogu sii wadi lahaa